bismillaah waxa aan bilaaban doonnaa tartankeennii khamiislaha ahaa ee kadis tartankaasi maanta waxa uu u dhexeeyaa labada fasal ee shanaad iyo lixaad waana kolkiisii saddexaad tartankani waa tartan taxane ah oo la socon doona sanadugsiyeedka waxaana la soo xidhi doonaa marka sanadugsiyeedka uu dhammaado kooxda guulaysata ee koobkan qaadana waxaa la siin doonaa abaalmarino ay ku farxaan sidaa daraaddeed waxa aynu saakay oo ay taariikhdu tahay kii bishii labiitobnaad waxa aynu qabanaynaa tartan aqooneedkii u dhexeeyey fasalka shanaad iyo lixaad sidaa daraaddeed waxa aan rabaa laba arday oo u kala matasha ee baktinasiibka u qaada labada fasal shanaad iyo lixaad agga ninkii ilaa uu ka adag yahay kaala ka adkaado ninkaas dabkiis waa ka adkaaday kuwa walaaka anigbe sheecabda aawey sheecabda ninkaa hankala aawey maanka adkaaweysi qof soo dira ibrahim ma imaanay labadii qof ay imaan inta bas meesha ashacada meesha ashacada i fadhiis هيا كان في السك انت استاذ مكان انت استاذ واي وكبيرنا نقدر نقدرنا يا هذا لها ان waxaa bilaabahaya fasalka shanaad ayaa bilaabahaya su'aalihii kadiska ee tartan khamiiseedkii iskuulka jaalisiyaad brimary school maadada waa maadada cilmiga bulshada waxayna u dhexaysaa sida tan sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta waan ku soo celinyahayaa sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta mar kale ayaan kugu soo celinahayaa sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta sori sori sori waxaa iskaleh su'aashaas waxaa iska leh waa yahay fasalka shanaad sheeg waa diladahaa sheeg waxyaabaha waxyaalaha burburiya xidhiirka qoyska sheeg waxyaalaha burburiya xidhiirka qoyska wakhtigu wuu kooban yahay waa hal daqiiqo
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anagoo magaca abdinji abdiqaadi ibraahim su-aal jawaabtooda isku day waa is-aaminaad la'aan is-ixtiraam la'aan isticmaalka erey adag iyo cabsooyin joogtaa dhaqaale xumo iyo dagaal joogtaa
ardaygaasi ka socda fasalka shanaad su'aasha wuu saxay waxaa inoo xigi doona fasalka lixaad sheeg shan ka mid ah waajibaadka qoyska waa su'aal cilmiga bulshada ah sheeg shan ka mid ah waajibaadka qoyska haddii ardayda ayagoo qishaaya lagu arko waxaa laga jari doonaa dhibcooyin haddii buugaag lagugu arko haddaad toban shaqaysato tobankaa waa go'on yahay haddii hal buug oo ka mid ah buugaagta lagugu arko waxaa dhici doonta in lagaa badiyey waa lagaa badiyey marka hore waa lagaa badiyey ogow
barbaarinta iyo abaabinta caruurta iyada oo lagu abaabinaya iyaga oo lagu abaabinaya qiimka wanaagsan ee islaamka wadaniyada iyo ixtiraanigoo ah magacaysu isaalan cabdullah oo ka socda fasalka lixaad haddii aa isku day su-aashaas waxaa waaye barbaarinta iyo abaabinta caruurta iyada oo lagu abaabinaya qiimka wanaagsan wadaniyada iyo akhlaaqda wanaagsan kujihaynta caruurta falalka wanaagsan sida tukashada joogtada ah ilaalinta ilaalinta qiimka wanaagsan ilaalinta dhaqanka wanaagsan qoyska iyo bulshada ilaalinta dhaqanka wanaagsan qoyska iyo bulshada ku abaabinta ubadka ku abaabinta qiyamka wanaag ku abaabinta qiyamka iyo tilmaamaha wanaagsan tilmaamaha wanaagsan sida runsheegidda geesinimada iyo ixtiraamka dadka waaweyn aabbuhu waa inuu bixiyaa masruufka qoyska iyo marashadooda
ardayadaasi ardayadaasi ka socota fasalka lixaad su'aashaasi waxay uga jawaabtay si sax ah waa isla su'aal su'aal waa isla su'aal cilmi bulshada ah sheeg waxa loola jeedo muwaadin sheeg waxa loola jeedo muwaadin waa kugu soo celinayaa sheeg waxa loola jeedo muwaadin
anigoo ah magacaygaas mixdig xaaji xuseen haddaan su-aashaas jawaabteedii isku dayo waa muwaadin waa tilmaam uu leeyahay qof kasta oo ka tirsan bulshada dal taasoo muujinaysa in lagu leeyahay xuquuq laguna leeyahay waajibaad muwaadin waa tilmaam uu leeyahay qof kasta oo ka tirsan bulshada dal taasoo muujinaysa in lagu leeyahay xuquuq laguna leeyahay waajibaad
ardayadaasi ka socotay fasalka shanaad su'aashaasi waxay ugu jawaabtay si sax ah su'aashani waa su'aal cilmiga bulshada ah waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg saamaynta ka dhalata xaalufka sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta sheeg saamaynta ka dhalata xaalufinta dhirta
aniga waa magacaysu isaalan cabdulaahi haddii aa su-aashaas isku dayo waxaa waaye haddii aan dhir badan dib loo beenin waxaa ka dhasha deegaanka oo dhaawac gaaro dhirtii iyo xayawaankii kala duwanaan uu baaba'o ama dhulka oo noqdo mid aragga u daran oo lamadegaan ah
maasha allah maasha allah ardayadaasi waxay uga jawaabtay si sax ah halkaasi waxaa ku xirmay maaddadii cilmiga bulshada haatanna waxaa inoo xigi doona maaddada technology techno ayaa xigta technology waayahay waxaan ku bilaabaynaa fasalka shanaad somaahan imisa waa suaal technology waa waa su'aal technology ah aad baan waa su'aal technology ah adeegsi- adeegsiga tiknolojiyadda waxaa loo isticmaalaa qalab casri ah oo lagu soo bandhigo xogaha haddaba sheeg magaca qalabkaas mar kale ayaan kugu soo celinayaa adeegsiga tiknolojiyadda waxaa loo isticmaalaa qalab casri ah oo lagu soo bandhigo xogaha haddaba sheeg magaca qalabkaas ورقتي وعنا لي يا مقعه كبلو فصل كو سعته كبعد waxa sheegaysaa bismillaah anigoo ah magacayga maxamed cusmaan maxamuud su-aashaas jawaabteeda hadda isku dayo waa projector
su'aashaasi jawaabteedu waa mid sax ah fasalka lixaad technology kombiyuutarku imise nuuc ayuu u kala baxaa raaci macnahooda kombiyuutarku imise nuuc ayuu u kala baxaa raaci nuucyadooda macnahooda raaci macnahooda raaci haa soomaali ahaan بسم الله magacaygu waa miski aadan faarax tana socota tartamayaasha fasalka lixaad haddaa su-aashaas jawaabteeda isku dayo waxa uu u kala qaysamaa afar nooc kumbiyuutarka dhabta kumbiyuutarka miiska iyo kumbiyuutarka calaacasha iyo kuwo waaweyn oo loo yaqaano subar kumbiyuutar
taale way sheegtay af soomaali ahaan ingiriis ahaan ku dar ingiriiskoodiya af soomaali israaci ku dar wax weyn maaha
kumbiyuutarka miiska desktop kumbiyuutar kumbiyuutarka calaacasha b i d kumbiyuutarka weyn subar kumbiyuutar
ardayadaasi ka socota fasalka lixaad su'aashaas jawaabteedu waa mid sax ah fasalka isla fasalka shanaad ayaan ku soo noqonaynaa waa maxa e, waa isla su- een, eh, maadadii tiknolojiyadda Waa- waxaad sheegtaa qalabka loo adeegsado waxaad sheegtaa qalabka loo adeegsado soo saarista qoraalka ee tiknolojiyadda waxaad sheegtaa qalabka loo adeegsado soo saarista qoraalka ee tiknolojiyadda war kalsoonisiiya aynu waxay ka haysa dhahdo su-aashaas mubaahina kuu soo celiyaa ya mubaahintaas ya jawaabta magacaaga بسم الله أنيقو آسل مع عبد القادر إبراهيم سؤال إجابته دا اسكو داي وحين قونيسا أيبات
maxaa dhahday ay ay baad miya ardayaddaas ka socota fasalka shanaad su'aashaasi jawaabta ay ka bixisay waa mid sax aan ahayn waxaa laga rabay birintar waxaa laga rabay birintar haa waxaad sheegtaa qalabka loo adeegsado soo saarista qoraalka ee teknolojiyadda maxaa ugu hoosaaraa dibrintar waay wax kale maaha haya magacow fasalka lixaad su'aashaan technology waaye magacow saddex ka mid ah qaybta hardwork magacow saddex ka mid ah qaybta hard work magacow saddex ka mid ah qaybta hard work macnaha israacinaya
yah soomaali ahaanteed بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا مقعي محمد عبد الناصر حالنا كنا سعودة فصل كل حاجة سؤال سدا سكوديو كيبورد موس إيو سكانر
kusoo celi kaale kusoo celi keyboard mouse سكانر iyo سكانر iyo scanner
ما أقول لنا بيرك ku celi aye
برينتا كيبورد كيبورد موس يو باكو ريدا
waayahay ardaygaasi jawaabtii waxaa laga rabay inuu yidhaahdo keyboard mous iyo monita marka booskii monita ayuu wuxuu geliyey scanner scannerna een, de waa qalab kale oo isna wax iskangareeya marka sidaa daraaddeed waxyaabaha hardworka ee kombyutarka loogu shaqeeya ee hardwork u baahan waa waa keyboardka iyo muuska iyo monitorka monitorkana waa shaashadda mouskana waa hagaha een, keyboardna waa furihii ee, marka waa sidaas halkaas ayaan uga baxnay waxaan gelaynaa maadada soomaaliga fasalka shanaad ya natiijadooda waa hal hal ayay- ayay ayay leeyihiin dadkii kaalin een, maxay aheeday haafka sheegay waaya maadada soomaaliga ayaan u gudbaynaa abwaan carays ciise kaarshe maansadii sorry sorry A- een, fasalka shanaad imise ayuu u kala baxaa naxwaha kala sheeg imise ayuu u kala baxaa naxwaha kala sheeg imise ayuu u kala baxaa naxwaha kala sheeg هاك دقيقة فير كنت أنا أفراد دقيقة قبل آه هدي هذا سعنا كبير لي
كان صدح حقورة صدح حقورة موشن صدح حقورة هذا دقيسو يحطوا بالعمل دقيقة المساء أيوه كلا بحان نحوها كلا شيء يا قريب لو يمت يا قريب مو صح
anigoo ah magacayga asmi xidig xaaji xuseen haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa faljooge fal faljoog maxay ahayd faltagay faljooge waxaa u qaybsamaa waxaa u qaybsamaa sagaal qaybood oo kale ah falfalkaab xiriiriyo meeleeyo asta- astaamayn sifo
ardayadaasi fasalka shanaad jawaabta ay bixisay waa mid sax aan ahayn waayahay su'aasha xigta waa fasalka lixaad waa maxay meeleeye goormee la isticmaalaa waa maxay meeleeye goormee goormaasee la isticmaalaa
bismillaah anigoo magacaygu yahay cabdi maxamed aadan su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo meeleeya waa mid ka mid ah qaybaha hadalka ee naxwaha waxaa la isticmaalaa falka ka hore
ardaygaasi ardaygaasi ka socda fasalka lixaad jawaabta uu bixiyey waa mid sax ah waxa aan su'aal kale weydiinaynaa fasalka shanaad inta badan qaybaha hadalka naxwaha waxaa loo qaybiyaa sagaal qaybood haddaba sheeg shan ka mid ah qay- qaybahaasi sagaalka ah inta badan qaybaha hadalka naxwaha waxaa loo qaybiyaa sagaal qaybood haddaba sheeg shan ka mid ah qaybahaasi sagaalka ah
bismillaah anigoo ah magacayga asmi xidig xaaji xuseen haddaan su-aashaas jawaabteeda isku dayo waa fal falkaab xiriiriye meeleeye astaan fal falkaab xiriiriye meeleeye sifo sifo sifo
استاني كنت هدايا بوس
jawaabtaasi waa jawaab sax ah fasalka lixaad af soomaali n abwaan carays ciise kaarshe maansadii uu ku cabbiray dhagarta gumaysiga maansadii uu ku cabbiray dhagarta gumaysiga ee xeeladiisa tiri beeje- beejkeeda afaraad ee maansada saarka ah waa ku soo celinayaa abwaan carays ciise kaarshe maansadii uu ku cabbiray dhagarta gumaysiga ee xe- iyo xeeladiisa tiri beedka afraad ee maansada saarka ah makuu soo celiyaa
bismillaah anigoo magacayga cayni maxamed cadaawo kana socda fasalka lixaad haddaan su-aasha jawaabta isku daybaa wuxuu yidhi waa tahay kolkaad weedaasan tahay ninkii kuu gal wanaag awaalaa lagu warshaa waxyeelaan kugu aqoon wanaag baa kugu wadacay warkuna uu kooban yahay wadaynimo kaamara waddankaanaa iskale aan kala wadaarsanna waraawo maalin wacan
ardayadaasi jawaabta ay bixisay waa jawaab sax ah halkaasi waxaa ku dhammaaday maaddadii soomaaliga haatanna waxaa inoo xigi doonaa maaddada carabiga ayaa inoo xigi doona waxaana maadada waxaanu ku wareejin doonaa maamula ku-xigeenka marna macallinka carabiga sheekh cabdi sheekh cabdisalaan ayaan ku wareejinayaa tabadal shaacada soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان maamulaha dugsiga jaalisiyaad sayid cali aad buu mahadsan yahay marka hore waxaan isfaraynaa ilaahay subxaana wa tacaala taqwadiisa aaniyan maanta hijriyada waa iyo toban iyo sagaal bishii lixaad intayna barnaamijka u gudagelin ka hor waxaan rabaa gobay yar ku saabsan iskuulka jaalisiyaad iyo ardayda inaan halkan ka soo jeediyo haddee ujeeddada aqoonta cartamaysa kolbaa ceen u rogaya waa ardaydii dugsiga jaalisiyaad oo la soo baxay warrammadooda waayahay insha allahu tacaala waxaan ku bilaabaynaa maadada tarbiyada maadaama aynu nahay niman dad muslimiin ah tarbiyadaan ku horraysiinayna insha allahu tacaala fasalka lixaad ayaan u baaqayaa axaqullaahi cala alcibaad ma xaqullaahi cala alcibaad fasalka shanaad ma xaqullaahi cala alcibaad maadada tarbiyada waqtigii uu ka idlaani maa xaqu llaahi cala alcibaad waqtiga uu dhacay maa xaqu llaahi cala alcibaad
anigoo magacaygu yahay axmed abshir maxamuud kana socda fasalka shanaad haddaad jawaabtan isku dayo anigoo magacaygu yahay axmed abshir maxamuud haddaad jawaabtan isku dayo waxay noqonaysaa yacbuduhu way waxiduhu walaa yushrikuu bihi shayaan
su'aashaasi jawaabteeda tarbiyada fasalka shanaad uu ka bixiyey waa jawaab sax ah waan israacinaynaa su'aasha labaad waan isdababarinaa soomaha lixaadan ka dhigaynaa hadda waayahay fasalka lixaad dhigahaadii amaahi fur waa su'aal ku saabsan siira laga yaabo darsiga ugu dambeeyey inuu yahay kam kaana cadad lmuslimiin fii qaswati badir kam kaana cadad lmuslimiin fii qaswati badir kam kaana عدد المسلمين في غزوة بدر غزوة غزوة
bismillaah anigoo magacayga isaa xasan ibraahim oo ka soo tartamayaasha fasalka lixaad su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo waa alaaamiya oo bidaat ashara rajulan
ardaygaas fasalka lixaad ka socda su-aasha jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah waayahay fasalka shanaad u soo laabo shanaad dhigahaadi fur waxa weeye su'aal ku saabsan akmil faraaq meelaha bannaan buux tarbiyada weeye qaala sala allahu calayhi wasalam man kaanad lahu famaala axaduhumaa jaa'a maa'in xadiiskaasi asagoo dhammaystiran ayaa laga rabaa qaala sala allahu calayh wasalam man kaanad lahu famaala axaduhumaa jaa'a yowm maa'il xadiiskaasi dhammaystirkiisaa la rabaa asagoo dhammaystiran nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa qowlkiisa uu yidhi riwaayatulmacnaana lama rabo sida lafdiga ee macnaha u qoran yahaa la iska rabaa qaala sala allahu calayh wasalam man kaanad lahu famaala axaduhumaa jaa'a yowm maa'il waqtigii uu kaa dhicin waa u sheega kun jeeran u sheega kun jeer meelo la xifdina u sheega shicirada iyo axaadiista iyo aayadaha iyo ma jirto haya waqti gambeel ku dhufo kun jeer aan u sheega kun jeer axaadiis soo xifdiya kun jeer
anigoo ah magacayga sayid cali sheekh maxamed haddii aan su-aashan jawaabteeda isku dayo waa qaala sala allahu calayhi wasalam man kaanat lahu imra'ataan famaala ilaa axadima maacilan yowma alqiyaama jaa maacilan yowma alqiyaama
ardaygaas ka socda fasalka shanaad su-aasha la weydiiyey jawaabteeda bar buu ka sheegay xadiiska macnihiisa wuxuu ahaa lafdigiisa man kaanad lahu imra'ataani zawjataani famaala axaduhumaa jaa'a yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'ilun xadiiska macnihiisa waa sidaas waxaan u baaqayaa fasalka lixaad sheeg udkur alaaatan min zucamaa'i quraysh qutiluu fi lmacrika udkur alaaatan min zucamaa'i quraysh qutiluu fi lmacrika madax badan baa lagu dilay
anigoo magacayga isaaq xasan ibraahim oo ka socda tartamayaasha fasalka lixaad su-aasha jawaabta haddaan isku dayo waa cudba binu rabeeca wa shaybat binu rabeeca wa waliid ibn cudba
ardayga su-aasha uu ka bixiyey jawaabtaada quraysh in bar badan baa quraaca waxaa la yidhi udkur alaata min zacmaa'i quraysh waxaa lagu dilay dagaalka beder toddobaatan toddobaatan saddex ka sheeg baa la yidhi saddexdii qaar ka mida kuwii ugu waaweynaa ayuu sheegay aad iyo aadna u mahadsan yahay jawaabtan su-aasha uu ka bixiyana waa mid sax ah yaan u baaqaynaa shanaad waaba siiyey su'aal labadii su'aal way qaateen tii carabiga dhiman miya haa fasalka shanaad fasalka shanaad dhigaa fur maadada carabiga waaye udkur alaaatan min madaraati alqaat udkur alaaatan min madaraati alqaat udkur alaaatan من مضرات القات ما شاء الله
awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu anuu magacay aniga oo magacayga ah sayid cali sheekh maxamed haddii aan su-aashaas jawaabta isku dayo waxay noqonaysaa yansii nafsahu wayansii awlaaduhu wayansii mustaqbalow
ardaygaas qaar ka sheeg baa la yidhi saddexdii waa uu sheegay waa uu haleelay waa sax waxaan u baaqayaa fasalka lixaad waa dhakhtoor fasalka lixaad man hum ulil albaab fasalka lixaad carabi man hum ulil albaab man hum ulil albaab waa dhakhtoor saan sheegay